kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalg ee soomaaliya maxamed aadan ibraahim farkeeti maxamed aadan ibraahim farkeeti waxa uu dhegaystayaasha barnaamijka ugaga jawaabi doonaa su-aalo ay ka midka yihiin lacago bangiga dhexe ee soomaaliya laga xaday sida ay arrinkaas u saamayn karayso kalsoonida lagu qabay shaqada bangiga dhexe ee soomaaliya iyo iskaashi u dhexeeyey hay-adda caalamiga e i m f iyo bangiga dhexe haddii ay dowladda soomaaliya ka qaado wax canshuuraada shirkadaha ganacsi shirkadaha waaweyn ee ganacsiga soomaaliya iyo sidoo kale dekadaha kala gedisan ee maamulada dalka soomaaliya ka jira su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu barnaamijka uga jawaabi doonaa wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaana fargeeti ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharxaddi naga siiyo wasaaradda maaliyadda wasiirku ka ahaa muddo laba sano ku dhow waxyaabihii uu qabsoomay iyo caqabadaha ilaa hadda horyaalla waxa uu ku warceliyey wasaaradda maaliyadda ee federaalka soomaaliya waa wasaarad maaragtay saaxad weyn oo loogu talagalay inay qabato hoolo ballaaran ay ka mid tahay inay yeeyso siyaasadda dhaqaale ee waddanka isla markaasna maaragtay maamusho dakhliga iyo qarashaadka oo dowladda waxyaalaha u waaweyn oo la rabo in la qabto ama la qabtay waxaa ugu muhiimsan inay wasaaradda ay soo ceshto shaqadii ay lahayd burburkii kadib runtii howlahaasina maaragtay muddadii hadda lasoo dhaafay saddexdii sano iyo afar sanad lasoo dhaafay howlo badan ayaa laga qabtay wasiirada iga horeeyey labadii wasiir iga horreeyey khaasatan runtii wax badan ay ka qabteen wasaaradda oo aasaas ahaa ana markaan kusoo biiray laba kun iyo shan iyo tobankii wixii meeshii ay taagneed ayaan ka dhaqaajiyey waxyaalaha oo maanta la taaban karo oo wasaaradda ay ku guulaystay waxaa kamid ah lamber two in aan sameynay system oo ka gedsan kii hore oo gacanta iyo manuals wax lagu shaqayn jiray oo system computerized ah oo loo yaqaano financial management information system oo lagu qabto dakhliga isla markaasna lagu bixiyo qarashaadka dowladda kaasoo markaas meesha ka saaray wixii mugdi ahaa ee jiray iyo isla xisaabtan dhab aan meesha keenay waxaa kaloo noo suuragashay inaan yarayno ama aan joojino qarashaadkii oo lacagta cadaanka ahaa loo qaadan jiray ama kash ahaan loo bixin jiray oo aan kusoo rognay in maaragtay ciddii maaragtay soo maaragtay dowladda ay siiso khidmad in maaragtay bangiga loogu shubo lacagtooda si toos loogu shubo shaqaalaha oo kale oo maaragtay mushaaraadkooda kash ahaan loo bixin jiray inaan maaragtay u bedelnay mid accountyada ay ku qaataan oo maaragtay mobailada usoo dhacdo mushaaraadka taas ayaa maaragtay ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn aan sameynay waxaan kaloo ku guulaysanay inaan dib usoo celino xiriiradii aan la lahayn hay-adaha lacagaha adduunka iyo bunuugta adduunka ay kamid yihiin maaragtay hay-adda i m f ta iyo sanduuqa maaragtay ama bangiga maaragtay adduunka ee world banka iyo bunuugta kale oo sida african development bank iyo bangiga islaamka adduunka iyo maaragtay hay-adaha kale oo sida arab monitoring fund iyo wixii lamid ah hay-adahaas oo ah halbowlayaasha maaragtay loo baahan yahay in soomaaliya xiriir la yeelto si waddanka u kobdhaco waxyaalaha kale oo aan ku guulaysanay waxaa kamid ah in la sameeyey maaragtay nidaam hufa oo lagu maamulo maaragtay maaliyadda isla markaasna laga hirgeliyo dowladda dhex keliya ma ahan iyo kuwa maaragtay maamul goboleedyadaba waxaad ku guulaysateen oo aad ka dhawaajisay in bangiga dhexe wax qarashaad qaalaha dowladda iyo qaybaha kala gedisan wax ka hesha aan lagala bixin oo accounti aad u samayseen sidaasna lacagaha lagu kala bixin jiray dhowaantan waxaa jirta war sheegaya in bangiga dhexe lacag caddaana lagala baxay oo nus milyuun ku dhow oo dolarka maraykankaahi bal siday wax u dhaceen iyo sida hay-adihii aad caalamiga ahaa ee aad xiriirka ula samayseen oo i m f tu ay ka mid ahayd iyo world bank iyo arrintan u waxyeelan karayso xiriirkeeda kala dhexeeyey maxaad inooga sheegi kartaa arrintaas waa dhacdo dhacday oo dhacdo runtii aada looga xumaado ah waana xatooyo ma ahan wax procedure dowladeed ama musuq maasuq ku baxday ma ahan waa xatooyo caadi ah oo maaragtay qof la aaminay oo maaragtay bengiga ka shaqeynayay ayaa wuxuu sameeyey inuu lacagtii maaragtay oo meesha taalay inuu lacag been abuur oo ku bedeshto khiyaanadiina mar danbaa la ogaaday maaragtay hay-adaha amnigana maaragtay waa lagu wargeliyey guddoomiyaha bangiga dhexena arrintaasi war-saxaafad ayuu kasoo saaray marka dhacdadaas dhacday kadib bangiga dhexe wuxuu qaaday tallaabooyin maaragtay lagu saxayo arrimahaasi saysan mar dambe u dhicin runtii arrintaas waxay keentay in maaragtay hay-adda i m f ta iyo world bankiga ay usoo maaragtay gurmadaan bangiga dhexe oo laga oo laga saacido bangiga dhexe sidii maaragtay arrimaha noocaas oo kale aysan u dhicin taas waxay keentay in maaragtay la xoojiyo nidaamka lagu maamulo lacagaha maaragtay cadaan ee bangi uu hayo iyo broseduradooda in la hagaajiyo qeybo kala gedisnaa oo marka hore ka maqnaa bangiga dhexe oo sida cash departmentiga oo kale ayaa hadda loo sameeyey runtii iyadana laftarkeeda si haddii loo fiiriyo fursad waxay u noqotay in bangiga dhexe meelihii uu ka jilcanaa la fahmay oo haddana wax laga qabtay oo maaragtay taafulan uu ku hay waxaa jira iskaashi laakiin sumcad ahaan iyo iyo subcad ahaan iyo maaragtay wax hadda damage oo dhinacaas nooga yimid ma jiro ka dowlad ahaan iyo kan bangi ahaan waa dhacdo laga xumaado laakiin waxaa la arkay inay meesha galdaloodo ka jireen galdaloodadaasna maaragtay hadda la saxay waxaa jira iskaashi tijaabo ah oo i m f iyo bangiga dhexe u dhexeeyey oo ku aadan inay kormeerto hay-addaasi sida bangiga dhexe uu shaqeeyo ee islamar ahaantaasina ee lala socdo shaqada bangiga dhexe marka dhacdadaasi dhacday saameyn intee la eg buu iskaashigaasi ku yeelan karaa a bangiga dhexe hadda waxaa laga saacidaa maaragtay laba meel saddex meelood ayaa hadda hoosha uga actually laba afar meelood aan dhigi karaa ayaa hoolaha ugu waaweyn hadda bangiga dhexe ka socda haddaan idin taabto mid waxaa wa mid ku aadan dhin dhanka xawaaladaha oo loo baahan yahay in maaragtay la kormeero xawaaladaha iyo qaabkay u shaqeeyaan si maaragtay aysan u joogsanin xawaaladaha oo aan ognahay inay tahay lafdhabarka maaragtay dhaqaalaha waddanka marka shaqadaasi waxaa ku jira hay-ad oo maaragtay treasuryga ama waddanka maraykanka uu ka saacida bangiga dhexe si habsami ah ayay u socotaa maaragtay wax isbedel hadda yar ay ku yimidna ma jiraan midda kale waxay tahay qaabka maaragtay loo kormeerayo bunuugta gaarka loo leeyahay ee hadda waddanka ka jira oo loo siin lahaa maaragtay ruksadaha laguna kormeeri lahaa taasuna iyadana maaragtay si habsami ayay u socotaa dhanka kale bangiga waxaa hadda ka socda waxa la yidhahda core banking system oo system oo computerized ah oo loogu talagalay in bangiga dhexe hadhowdii uu kula macaamiloodo bunuugta kale ee caalamka iyo kuwa maaragtay gaarka loo lehay loo leeyahayba meesha saddexaad oo aada hadda maaragtay gacanta looga siiyo bangiga dhexe waxay tahay in lacagtii duugowtay ee shilin soomaaliga la bedelo oo maaragtay lacag cusub oo maaragtay oo sharci ah lasoo daabo taasna maaragtay gacan weyn waxaa ka siinayo maaragtay hay-adda i m f hawshaasna si wanaagsan ayay u socotaa waa qorshahana wuxuu yahay sanadka maaragtay laba kun iyo toddobiyi tobanka insha allah in lacagahaasi lasoo daabaco marka howlahaasi sidii loogu talgalay ayay u socdaa marka lacagaha lasoo daabacayo ee marar hore waxaa jiray warar isla dhex marayay oo sheegayay in suudaan oo kale lacag lagu soo daabacayo oo soomaaliya loo soo wado ma arrintaa un bay daba socotaa mise waa qorsho kale ay wasaaradda maaliyadda adigo aada wasiirka ka tahay ay wado iyo sidaad sheegtay i m f ay ka wada shaqeynayaan qorshahan waa qorsho ka gedisan kaas oo cusub waxaa maaragtay i m f ta maaragtay la wado bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda qorshahaas marka waxaa loogu talagalay in lasoo celiyo maaragtay awoodii iyo maaragtay maaragtay doorkii uu bankiga dhexa uu lahaa loogu talagalay in si tartiib tartiib ah marka lacagta cusub soomaaliya loosoo daabaco waxayna noqon doontaa lacag cusub ma ahan tii suudaankaale aad baad umahadsan tahay waan isku soo laaban doonaa khadadka telefonada ayaan markaan fursad siinayaa dhegeyste ayaan hadda khadka ku jira dhegeyste kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka joogtada adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad wasiirka weydiinayso bismillah magaceyga waa maxamed sheekh muqdisho wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha koowaad waxay tahay dabcan wasaaradda maaliyeed waxaan ognahay in ay yani laba system u shaqeyso system waa soo xaraynta dakliga iyo qoondeynta dakliga marka wasaaradda maaliyadda afartii sano ay shaqeynaysay marka laga reebo canshuuraha xamar iyo dhashadeeda iyo erboradeeda iyo maaragtay ama gabi ahaan ganacsada muqdisho laga qaada markaan ahayn ma jiraan system canshuur ugu qaadayso dekadaha soomaaliya ku yaallo sida kismaayo iyo boosaaso kale iyo garow berber oo kaleeto iyo gaba ahaan dhaqaalaha goboladaas in canshuur ka qaado tan labaad waxa waaye dabcan inta badan shaqaalaha rayidka dowladda waxay ka cawdaan mushaar la-aanta qabsata marka celiliga mushaar la-aan ay haysato shaqaalaha rayidka dowladdan maxaa sababay maxaa maxaase keenay in lix bilood toddoba bilood sideed bilood waxba qaadan masala dhihi karaa waa xaqoodii waa waa lamsoma aad baad umahadsan tahay maxamed wasiirkan hordhigaya labada su-aal ee aad qabtid wal aad iyo aad umahadsan tahay su-aasha ugu horeysa haddaan ka jawaabo saa la socod waddanka burburka markuu kasoo baxay waxaa la go-aansaday in la qaato nidaam federaal ah nidaamka federaalkana waa nidaam ku cusub soomaalida iyo annaga dowladnimadaha ku cusub waa nidaam hadda la rabo in si buuxda loo hirgeliyo saad la socotaana maaragtay waxaa sameysmay dowlad goboleedyo iyo maamul goboleedyo ayaa sameysmay oo kuwii hore jiray kusoo biiray taas micnaheedu wuxuu yahay arrimaha siyaasadeed ee socda oo aada aragteen oo hadda madasha oo kale ka mid ah oo markas waxyaalaha oo siyaasiga siyamarxadaha siyaasada looga hadlo waxaa goobjoog ka ah madaxda maaragtay maamul goboleedyada ayaa ayaa goobjoog ka ah iyagana maaragtay qayb ka ah go-aanadaasi marka taas micnaheedu waxay tahay dhinaca dhaqaalahana maaragtay dakliga ha noqoto iyo qarashkaba sidoo kale waa wax loo baahan yahay in maaragtay laiska caawiyo oo maaragtay maamulka dhexe ee dowladda oo federaalka ah iyo tan gobolada maaragtay ay wadajir ay u wada shaqeeyaan had ilaa hadda ma gaarin waktigii oo aan dakhligii midayn lahayn ma gaarin laakiin waxaan bilownay hooshii maaragtay noo horseedi lahaa noo horseedi lahayd arrintaasi oo sanadkan gudihiisa intaas jeer ayaan kulamo maaragtay aan yeelanay oo maaragtay wasaaradaha maaliyadda ee maaragtay maamul goboleedyada iyo kan federaalka ah oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo mid ugu horeysa ay tahay horta sidee loo mideeyaa maaragtay shuruucda oo canshuuraha ah aasaa la socotaan maaragtay alaabta kasoo degta dekedaha maaragtay berbere iyo iyo kismaayo iyo basaasi iyo xamar way kala gedsan yihiin qaabka loo canshuuro tariifooyinka waa kala gedsan yihiin qaabka canshu maaragtay alaabtaasi loo classify gareeyo ama noocyadeeda isku si ma ahan marka waxaan wadnaa mashruuc ah horta marka ugu horeeya in la mideeyo qaabka canshuuraha loo qaado kadibna waxaa nooga xiga inaan haddana aan ka wada hadalno sideen maaragtay miisaaniyadeen isu keenaa hadda miisaaniyadda maaragtay dowladda dhexe ku shaqeyso waa miisaaniyad ku kooban keliya oo dowladda dhexe oo federaalka keliya ku kooban ee kuma jiraan miisaaniyadaha maaragtay oo dowlad goboleedyada kuma jiraan marka waxaan ku heshiin inay kamid tahay in maaragtay in dhankaas miisaaniyadahan laisu keeno wadanka maaragtay waa wadan hadda maarata wax baranayo miisaaniyada haddaan ka hadlayno saddex sano ka hor ma jiro wax miisaaniyad la yidhaahdo saddex sano kadib keliya ayaa bilowatay in maaragtay miisaaniyada wadanka loo dego marka waxaan gaari doonaa wakti maaragtay annaga aan wixii aan ururino oo dakli ah hal meel laisugu keeno kadibna maaragtay dowladda federaalka ah ay dib u qaybi marka arrimahaasna waxay u baahan yihiin in kalsooni la dhiso in la dhiso maaragtay shuruucdii iyo nidaamkii lagu shaqayn lahaa iyo iyo maaragtay siyaasadii dhaqaale lagu shaqayn lahaa in la dhiso in maaragtay is-aaminaadii iyo maaragtay iyo doorka lakala leeyahay xataa in la cadeeyo kadib ayaa dowladda dhexe waxay sameyn kartaa inay tiraahdo maadaama dowlad dowlad goboleedyadu ay ka mas-uul yihiin arrimaha noocaas oo kale ah inay dakhligii ay urursay ay ku bixiso meelahaasi oo ay u mariso dowlad goboleedyada laakiin hadda waxyaalaha ay dowlad goboleed ay ururiyaan oo dakhliga iyaga ayaa hadda isku masruufo oo iyaga ayaa qarash gareeya wata oo waxay leeyihiin maaragtay waxay leeyihiin maamulay leeyihiin baarlamaanay leeyihiin ciidanay leeyihiin wasaaraday leeyihiin marka wixii dakli ay ururiyaan iyagana meeshaasa ku b ku bixiyaan oo dowladda dhexe hadda ma kab marka arrimahaasna waa arrimaha hadda maaragtay bilow ah shaqadeedana aan bilownay meel fiican ay noo marayaan su-aal kale labaadaa jirtay oo ku weydiiyey su-aasha labaad oo mushaaraadka shaqaalaha ah waa run mushaaraad shaqaalaha maaragtay wuu soo daaha waxa ugu weyn oo daahidaas ugu wacan waxay tahay laba qodob qodob koowaad waxaa dakhliga hadda annaga dowlad ahaanna soo gala waa dakhli aada u kooban oo ma jiri ji maaragtay labadii sana khaasatan lasoo dhaafay ma helin miisaaniyad oo kab miisaaniyadeed oo dibadda ka timaado laakiin sanadihii saddex laba kun iyo saddex iyo tobankii iyo laba kun iyo afar iyo tobankii iyo waxaa dowladda heli jirtay miisaaniyad oo maaragtay lagu kabo oo maaragtay dowladaha saaxiib aan nahay ayna siin jireen oo runtii aada u fiicnaa oo ilaa iyo shan milyan bishii gaarayay kuwii waxay go-een laba kun iyo afar iyo tobankii marka iskaqabsigii dhacay kadib ayay go-een marka hadda waxaan ku talagelayna oo annaga aan hayno keliya waa wax dakhliga annaga na soo galo dhowaan ayaa maaragtay dowladda turkiga noo bilowday inay laba milyan bishii ay nagu qabto oo iyagana maaragtay hadda ay qaarkood ay soo daaheen marka tii ayaa keentay marka shaqaalihii mushaarkooda oo badan iyo ciidankii oo sidoos oo kale aada u tiro badan oo iyagana mushaarad iyo raashin u baahan iyo baarlamaanka iyo iyo howlihii kale dowladda iyo dakhligana soo galo inay isbixin waayaan marka in la isticmaalo maratay shuruucdii oo maaragtay baarlamaanka dejiyey oo mudnaanta qarashada in la siiyo maaragtay amniga la siiyo ayaa keenaysa mararka qaarkood marka in musaaraadkii ay bixi waayaan waktii loogu talagalay laakiin waxaan maaragtay aan ku dadaalaynaa in maaragtay iyagana sidaas oo kale hadda bishaan sanadkan aan ku jirno oo kale waxaan bixinay toban bilood oo mushaaran tobankaas bilood mushaarka afar bilood ka mid ah waxay ahaayeen afar bilood oo sanadkii hore ka dahay mushaaraadkay ahaayeen lix biloodna waa lixda bilood oo maaragtay sanadkan ah marka insha allah kolley waxaan rajeynaa in arrintaas maaragtay maalin maalin ka dambeysa inaa maaragtay xalkeeda mida kale oo iyadana maaragtay oo oo raad ku leh arrinta shaqaalaha waxay tahay laba kun iyo afar iyo tobankii wixii ka horeeyey shaqaalaha mushaarkooda boqol kiiba boqol waxaa bixin jiray norwegianka ayaa bixin jiray kadibna waxaa lagu wareejiyey world bank oo markii dambena boqol kiiba konton keliya uun contribution ku sameynaya hadda marka taasna waxay keentay iyadana dib udhacaas inay qaybsan waad mahadsan tahay wasiir adigoo si kooban usoo koobaya hadda marka ma waxaad leedahay dakhliga dowladda soo gala ee ay dowladdu samayso garoon muqdisho iyo dekeda muqdisho yunbuu ku kooban yahay dhinaca kalena waxaan ognahay in heshiis uu jiray kal hore jubbaland marka la sameynayay in garoonka diyauradaha ee kismaayo iyo dekeda kismaayo ay dowladdu maamusho arrimahaas xagee bay ku dambeeyaan gaar ahaan dhinaca miisaaniyadda iyo maamulka maaliyadda waa run markii jubbaland la dhisayay waxyaalaha lagu heshiiyey ka mid aheen in lix bilood gudahood dekeda iyo arboorka maaragtay dowladda dhex ay ku wareegto nasiib daro laakiin arrintaasi weli ma dhicin ilaa haddana ma dhicin marka taasna waxay hadda kala mid noqotay maamuladii kale oo samaysmay oo maaragtay iyagana dukadahooda iyo iyo boorarooda weli iyaga ay maamulayaan marka arrimahaasi waa arrimo siyaasadeed oo u baahan marka hore in xal siyaasadeed marka hore loo helo kadibna maaragtay annaga ka wasaarad ahaan marka annaga aan qaybteena kaga aadan maamulka maaliyadda markaasi aan waa arrin siyaasadeed oo u baahan in xal la xaliyo laakiin weli ma dhicin waa aad baad mahadsan tahay dhegeystaha ayaan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadna su-aasha aad qabtid aad wasiirka weydiinaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu marka hore jamaal adi iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane magaalada fargeeta waan salaamaya waxaan joogaa magaalada baydhabo waxaan qabaa laba ilaa saddex su-aal inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda adigoo aad soo koobaya walaalka su-aashayda koowaad su-aashayda koowaad maxaa ka hortaagan wadanka soomaaliya guud ahaan wasaaradda maaliyadda in ay yeelato hal tacriifo oo lagu qaadi karo yani guud ahaan dakhliga dowladda soo galo midda labaad waxaan rabaa inaan wasiirka aan weydiiyo haddaan nahay shacabka soomaaliyeed waxaan la soconaa in dhowr jeer aan maqalnay in bangiga dowladda laga dhacay lacag shacabka soomaaliyeedna ay aada u dad udadbadan yihiin yani qaarkood ay gudaha wuxuuta ku yihiin wadamada dariska guda wuxuuta ku yihiin shaqaalihii dowladda daftarkeeda in dhowr bilood lix bilood ku dhawaad aan mashaar la helin wasaaradda mahay u qorshaysan in arrintaas wax ka qabato waad mahadsan tahay wasiirkan hordhigaya hay wasiir su-aalaha labada ugu horeeya marka su-aalahaasi waxaan umalaynaya waxay la mid yihiin su-aalihii hore la weydiiyey wax hadda aan ka shaqaynayno oo aan u sameynay guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda oo maaragtay federaalka iyo kuwa dowlad goboleedada ayaa hadda muddo laba bilood ah shaqaynaya waxayna ka shaqaynayaan sidii loo midayn lahaa tariifooyinka shaqadaasi way socotaa oo maaragtay waa shaqo hadda bilow ah wadankana burbur badan kadib waxawaay shuruucdii hore xataa qaarkood weli si labi looma dabaqi karo hadda marka hawshaasi oo tariifooyinka wax hadda naga hortaagantay ma jiraan aan ahayn way shaqayntaasi hadda noo bilowatay runtii hal lacag keliya jirta hal incident keliya jira waxaan ka aragnaa maaragtay websiteyada iyo idaacadaha qaarkood inay qorayaan lacago kaloo la dhacay wax lamid ah waxaas waxba kama jiraan lacag kaloo laga dhacay bengiga ma jiraan halkaas lacag ayaa jirta oo shan boqol iyo soddon kun oo shaksi kamid ah wasaare oo ka shaqeynaya bengiga dhexe maaragtay uu dhacay maaragtay u xaday markana waa qof duug ah waa qof maaragtay hadda ku daba jirta maaragtay hay-adaha amniga ah dhegeyste kale ayaan fursad siinaya oo markaan khadka ku jira dhegeyste kusoo dhawo magacaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadnina su-aasha aad qabtid oo wasiirka aad weydiinayso magacigu waa faadime ibraahim ismaaciil joogta magaalada hargeysa waxaan wasiirka weydiinayaa walaal bangigii soomaaliya lacag horka soomaaliya ku badan caalamka kalena aan cayntayn laahayn baa lagala baxay ciddii la baxray miyaanay magac lahayn miyaanay lambar lahayn oon la raadin karin waa ko dhaqaalihii ay dowladda jabaan berigii dhaweeda shirkii ugu ballan qaaday nairobi ka dhacay iyo dowladka kamid uu ahaa mooyaane halkeeduu ku dambeeya maydi soo gaadhay mise afka unbay ahay dowladan jayna la leeyahay ee qaaradda afrika xoog ugu mudne soomaaliya ma dagaalkay ku nacday maxay lugta oola soo geli weyday intaasoo suaalada waan weydiinaya wasiirka waanad mahadsantihi faadim aad iyo aad umahadsan tahay horta qofka ka dhacay meesha maaragtay lacagta waa qof la yaqaano oo ka shaqaynayay maaragtay bengiga dhexe macluumaadkiisa iyona waxaa loo gudbiyey qolooyinka amniga iyaga ayaa ku daba jira waa nin qof baxsaday waa qof fakad ah maaragtay hay-adaha amniga ayaan ka sugaynaa maaragtay goorta ay soo qabtaan laakiin wixii mas-uuliyadda dhinaca bengiga dhexe kaga aadanayd arrintaasi wuu u gudbiyey hay-adaha amniga marka qofkana waxaa loo sheegay inuu wadanka xataa ka baxsaday ayaa lanoo sheegay arrinta kale ee aan ka dhawaaqnay nairobi waxaan jeclahay inay ahayd arrin maaragtay oo lagu qabay shaqaalaha magaalada u fahmay arrintaasi way socotaa waana mid loogu talagalay keliya ma ahan dowladda dhexe keliya ma ahan dowlad goboleedyada xataa loogu talagalay laakiin lacagahaas isticmaalkooda waxaa ku xiran shuruudaha ku xiran shuruudahaasna waxaa ka mid a in maaragtay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada la siinayo lacagahaas inay leeyihiin capacitigii iyo maaragtay nidaamkii maaliyadeed ee maaragtay lacagta lagu maamuli lahaa inay leeyihiin labo iyo in lacagtaasi ay isticmaali karaan oo maaragtay oo ay marka la siiyo isticmaali karaan oo maaragtay aysan hadhow aysan noqon lacag madax ka taallo marka labadaas arrimood waxay keentay marka in dowlad goboleedyada qaarkood aysan weli u diyaarsanayn nidaamkii maaliyadeed ilaa ay xadkii la rabay aysan u diyaarsanayn midda labaadna waxay tahay in maaragtay shaqaaladooda iyo hay-adahooda weli ay yihiin kuwo kooban oo aanan isticmaali karin lacaga oo maaragtay lacagihii loo qoondeeyey marka lacagahaasi qaar waa la isticmaalay qaarna weli waa dhigan yihiin mashruucaasna waa mashruuc afar sano soconayo marka lacagaha loo qoondayna way yaalaan waa tay marka waana la isticmaalay qaarkood qaarka way noo dhiman yihiin arrinta ugu dambeysa oo chineska ama wadanka china wuxuu maalgashan waayo wadanka soomaaliya guud ahaanba soomaaliya waa wadan aad iyo aad qani u ah meel istraatiiji ku yaalo wadamo badan ayaa danaynaya inay maalgashtaan soomaaliya waxaa jira maaragtay ah, duruufo keenaya in wadamada qaarkood ay wasan weli diyaar u ahayn inay wadanka maalgeliyaan amnigaa ka mid ah mashruucyada qaarkood oo aada u waaweyn weli maaragtay soomaaliya lagama hirgelin karo oo weli amnigiiya meelaha qaarkood deegaanada qaarkood aanan sugnayn waa tay marka wadamadaasi waxay usoo usoo diyaargarow ayay ugu jiraan inay wadanka maalgashtaan laakiin waktigii ayay ay fiirsanayaan waktigii ugu habboon ay maalgashan lahaayeen aad baad umahadsan tahay ee wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan markan fursad siinaya oo soo qabanaya dhegeystahan ee dhegeysta magacaaga deegaanka joogtid adigu ku bilaabaya su-aasha aad qabtid wasiirka oo soo koobaya wakhtigan hayo awdeed asalaamu calaykum magacigu waxaa ka weeliye kusugan holand mudane wasiir waa ku salaamay soomaaliga mudane kuna iyo kuna wey waxay maraysaa qofka soomaaliga soomaaliya kusugan inuu ka xishooda ku kashin inuu taa sababtana waxay tahay lacag waa dhimatay maamul goboleedyadu waxaa laga yaabaa inay inay caalamad u kala samaysteen ay lacag u kala samaystaan maxaa idin kaga qorshaa inaad lacag soomaaliga aad ka qabata meeshaydii labaad arabina kudane waxay tahay waxaa lagu jira xilligii doorashada mudane waxaa laga yaabaa inuu dhaco maas weyn konton iyo afar aqalka saraa laba boqol soddobaatan iyo shan xildhibaan oo raba in lasoo xiro kiba waxaa laga rabaa laga yaabaa toban kun ilaa shan kun in laga qaado lacagtaas wasaaradda maaliyadda may aadaysaa bankiga dhex may aadaysaa ma waxaa ku satifalaya xilliga doorashada oo aan hadda la socono in akoona ka furteen akoona sacuudiya oo aanan ahayn maxaa la yidhahaa bankiga xoogana aan rabaa inuu si fiican aan u maqlay Eh, lacagta sameyskeeda oo kunka shilin ah waa runta hadda kunkaas keliya ayaa socdo oo weli isaga xataa aan ahayn mid oo maaragtay ah, bangiga dhexe uu soo saaray Ah, taa hore uha- uga hadlayba bangiga dhexe iyo I- hay-adda i m f ta waxay dejiyeen qorshe oo soomaaliya lacag cusub loogu sameynayo sanadka soo socda hadii la yidhaahdo. qorshahaasina wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta ugu horeysa waxaa la sameyn doonaa ah, lacag oo kun shilin ah oo kunkaas shilinna lagu bedeli doono kunka shilin hadda socdo kadibna waxaa la samayn doonaa ama yani feyskiisa labaad oo ku xis- isla- isku xiranna haddii taas uu guuleysto waxaa waaye in la sameeyo lacago kale oo demon- denomination leh oo maaragtay oo oo kunkaas ka badan oo maaragtay isku xiran marka ka- qorshahaasna wuu degsan yahay marka ma jiri doono maamul goboleed ama dowlad goboleed samaysan kara lacag aan ahayn lacag bangi dhexe uu sameeyey ma jiro waa sharci daro ciddii samaysana maaragtay ah, sharci ayaa ayaa qabanaya waa jiraan hay- meelo qaarkood in waxaas laisku dayay waana ka hor istaagnay waana ku guulaysan inaan ka hor istaagno mana jiri doonto maaragtay sharciyan waa tay ah, dowlad goboleed oo si gooni a lacag u samaysan karto Ah, midda kale lacagahaasi waxaan u dejinay nidaam nidaamka xusaan u shaqeynaya marka hore miisaaniyad ayaa la dejiyey oo doorashada ku baxayso miisaaniyadaasi boqolkiiba afartan waxaa bixinaya ah, dowladda soomaaliya ayaa bixinaysa boqolkiiba lixdan deeq bixiyaasha ayaa bixi boqolkiiba afartanka dowladda kusoo aaday ah, maaragtay ah, lacagaha oo laga qaadayo musharaxiinta waxay qeyb ka yihiin boqolkiiba afartanka dowladda bixinaysa ay qeyb ka yihiin lacagahaasi waxaa lagu sugayaa hal ah, account oo sisaal ah maadaama bangiga dhexe uusan ku lahayn laamo meelaha goobaha hadda doorashada ay ka dhacayso waxaa la go-aansaday in accountigaasi laga furo bangiga salaama la yidhaahdo in laga furo kaasoo u saamaxaya qofkii kismaayo jooga iyo kii baydhabo jooga kii xamar jooga iyo kii garow jooga inuu maaragtay lacag soo shubo account- accountigaasi lacagtaas kadib waxaa lagu darayaa si u socoto lacagaha oo deeq bixiyaasha bixinayaan iyo lacagtan waa laisu geynaya si wadajir ayaan loo maamulayaa marka guddiyada lacagtaas waxay uga imaanaysaa dhinaca hay-adda u n d b oo loo xilsaaray hadda arrintaas inay lacagahaas inay maamulaan aad umahadsan tahay ee gunaanadkayaan soo garan laba su-aal aan ku weydiinaya si kookooban inaad iigu jawaabtaan rajaynaya wakhtigoyn haya awdeed waxaa jirtay sidaad adigu ka dhawaajisay lacago dowladda soomaaliya boqolkiiba afartan ay bixin doonto oo doorashada loogu talagalay marka lacagahaasi maxaa ilaa hadda ka soo xarooday midda kale ee xigta aan ku weydiino waxay tahay wax canshuuraad ah oo aad ka qaadaan ma jira shirkadaha ganacsiga waaweyn ku leh soomaaliya gaar ahaan muqdisho hadda oo kale ah muddo ugu horeysa boqolkiiba afartan dowladda lacagta laga rabo ee ku aadan dhanka doorashada waxay u kala baxdaa laba qaybood lacagta oo laga soo qaadayo musharaxiinta oo hadda aan ka hadalnay oo qayb ah iyo qayb oo miisaaniyada ay ku jirto oo maaragtay hadda waxaan sameynay mar dhow ah, d- dib u eegista miisaaniyad ayaan sameynay bishii hadda lasoo dhaafay taasoo marka aan u qoondaynay lacagihii ku aadanaa dhinaca doorashada oo hadda maaragtay hal dhibic shan milyan oo dollar meel ah iyo lacag gaar ah oo iyagana sidoo kale lacag oo maaragtay loogu talagalay ah, sugidda amniga doorashada ah marka dowladda wixii waajibaad oo kaga aadanaa dhan inay kasoo baxdo dhankeeda oo maaragtay qarashyada ku baxaya doorashada waa buuxinay waana kasoo baxnay arrinta ugu dambeysay ee laga rabay dowladda inay sameyso waxay ahayd inay furto accountigaasi oo xisaabtaasi hadda aan ka hadlaynin siina waa la hirgeliyey marka dowladda way kasoo baxday inaa mas-uuliyaddeeda oo dhankaas ah. dhanka kale waa waa jiraan iyada maaragtay shirkado waaweyn oo anaga aan canshuuro ka qaadnay hay- qaarkoodna weli waxaa naga dhex wadahadal ama muraac dabiicda ha la yidhaahdee oo qaabka canshuurta looga qaadi lahaa Ah, canshuurahaasna maaragtay weli ma baaxad weyna ma ahan canshuurihii ah, oo sharciga ahaa oo oo maaragtay in laga qaadahayd waadaama wadankii soo kabsanayo shirkadaha waaweyn oo maaragtay dagaal socda ay dhismeen marka waxay u baahan wacyigelintii iyo shuruucdii iyo challenge badana jira laakiin way jiraan shirkado tira badan oo maaragtay ilaa hadda aan canshuur aan ka qaadno weliba canshuurahaas ay yihiin canshuuro aada iyo aad iyo aad baad umahadsan tahay sida aad barnaamijka inagula qayb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay waa kaga mahad celinayna aada iyo aada umahadsantihiin kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan ibraahim farkeeti wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga soomaaliya oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa barnaamijkana intaas ayanu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise la nabadgelyo